ilaa tobankii bar subaxnimo ayaan ka kici tirnay eelboorka magaalada muqdisho annagoo ku wajahan gobolka godo degmada doolow iyo luuq ay diyaaradda isu maraysay diyaaraddiya waxay ku amreen taliyihii nabasugidda u qaabilsanaa tiimkii iyo dowladdii hore ee waktigeedu dhammaaday waxay diyaaradda ku amreen inaysan soo qaadi karin maadaama ay diyaaradda ku amreen waxaan ribood garaynay aviationka iyo taliska nabadsugidda ee magaalada muqdisho taliska nabadsugiddii iyo aviationkii wayna fasaxeen maadaama muwaadin soomaaliyeed siyaasi soomaaliyeed ay gobolkaas kasoo jeedaan nahay inaan safarkaygaas aan wadan karo maadaama aanan wax dembi ah ama wax maxkamada aanan igu oolin inaan safarkayga xor u ahay ayay ii sheegeen sidii iyada ahayd baanu ku baxnay markaan gaarnay magaalada doolow diyaaradda waxaa lagu amray in rakaabka saarnaa oo doolow ay dejiso rakaabkii ay soo qaadi lahayd oo magaalada muqdisho usoo qaadi lahaydna aysan qaadi karin amarkaasna wuxuu ka imanayay taliska nabasugidda gobolka godo ee u qaabilsanaa dowladdii hore ay gobolka geysteen ay dadka ku dhibaateyn jireen gartay diyaaraddii dib bay u noqotay waxaanu soo aadnay safarkana u soo wadanay magaalada luuq isla amarkii ay doolow ku bixdeen mid lamidayna luuq ka bixiyeen inaysan diyaaradda soo caga dhigan karin oo gaari baa lagu gooyey ranweygi diyaaradda ay ka caga dhigan lahayd ayaa gaari ku gooyey isagoo ku amraya diyaaradda inaysan soo degi karin rakaabkii iyo dadkii shacabka ahaa ee saarnaa iyo annagaa dib baan ugu soo noqonay magaalada muqdisho marka nasiib daro shacabka soomaaliyeed in maalin walba lagu isbaaraysto magac dowladeed dad sheeganayo oo aan ka turjumayn nidaamka iyaga markaas iyada ay sheeganayaan oona rabo isbaaro inay ku dhigtaan ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada intaas leegay ay u geystaan oo waxaa aada u nasiib daro ah